dad badanoo saaxiibaday aho booska madaxweynenimada soo socda inay fadhiistaan jecel ayaa halkan yimiday dabcan aniguna ajandahaas igama marna oo inaan dalka muddadii aan soo wadnay horumarkii aan soo gaarnay meeshiisii inaan hogaankiisa kasii wadna waan rabnaa laakiin waxaan rabaa midda shaksiga oo aniga inaan murashaxa iyo doorasho inaan raba waa meesheeda mana qarsoonayn mar horeba laakiin midda aan raba runtii inaan ku faano dadka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu inagula faanaana waxay tahay maanta murashaxiinaa socdo nin doorasho rabaa socdo nin siyaasi ahoo muxuu aha maqaam siyaasadeed rabaa socdo qoryana ma wato ciidanna ma wato duulimaadna ma ahan ra'yi ajando siyaasadeedoo wataahuu leeyahay ra'yigan siyaasadeed ayaan soomaaliya yaan rabaa inay ku meel marto hore uma jiri jirin oo in saas muxuuaha gobollada lagu soo wareego dadka soomaaliyeed laga iibiyo ra'yiga siyaasadeed oo qof walba dalkan inuu ku hogaamiyo uu rabo marka taas lafsadeeda waxay tahay horumar waan soo dhawaynaynaa siyaasiyiinta danaynaya mowqifkaas inay meel walba tagaan inay tegayaanna soomaaliya ayay sharaf iyo karaamo u tahay aniguna dabcan madaxweynaha jamhuuriyaddan ahay laakiin waxaan ka mid ahay dadka u loolamaya in ay talada dalka afarta sannood dambe haddana qabtaan